wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee jubbaland ayaa maanta daafurtay wareegga saddexaad ee ololaha talaalka carruurta shanta sano ka yar ololahan talaalka ayaa ujeedkiisu yahay kor u qaadista tirada carruurta ka yar shanta sano ee la doonaya in loo dhammaystiro talaalka carruurta si looga hortago xanuunada ku dhaca carruurta daafurka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay howlwadeenada wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee jubbaland abshir maxamed cabdi oo si toosa u daafuray wejiga saddexaad ee ololaha talaalka carruurta shanta sane ka yar ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu bulshada u leeyahay talaalka runtii maanta waxaan halkan isugu nimid inaan daafur u sameyno wareeggii saddexaad ama rahonkii saddexaad ee talaalka caruurta shanta sano ka yar ee bikajab bikajab waxaa weeye waa sida horeba loo sheegay kadabatagga caruurta shanta sano ka yar ee aan fursadda horey ugu helin inay helaan talaalka waxaad ogtihiin in marxalada adag dee waayadii ugu dambeysay ama sanadihii dambe in lasoo maray oo ugu dambeeyey xanuunkii covid nneteen oo runtii keenay in guryaha iyo dee lagu xanimo oo caruur badan aysan oo soomaaliyeed aysan u helin ama adduunyadaba inay helaan talaalkaas taasaa waxay keentay in hadda fursad loo helo in kadabatag lagu sameeyo caruurtii aanan waafaqin in mataqaana ay helaan talaalka loona dhammaystiro ayaa barnaamijkan uu ku saabsanaa labadii round oo hore waa soo marnay waa weydankii ugu horreeyey madaxweynaha noo daafuray kii labaadna waa soo marnay midkii saddexaad baan maantiito yaan runtii daafuraynaa sidaa daraaddeed taargetka wuxuu ahaa ilaa laba boqol oo kun oo caruur soomaaliyada oo reer jubbaland ah in runtii ay helaan talaalkaas boqolkiiba lixdan iyo shan hadda waa way qaateen waxaan rajeynayaa soddon iyo shantaa dhimanna in ay ka faa'iideysan doonaan labada rown oo soo socota haddii ilaahay ogolaado sida saraakiisha caafimaadka ay runtii xuseen oo isguduwaha caafimaadka gobolka jubbada hoose ugu dambeeyey dr cabdirasaaq waxaan rabnaa in caruurtaas ayada ah fursaddan hadda taagan iyo kuwa imaanayaba looga faa'iideeyo oo dee xanuunka waxaa weeye waa waxaa la yidhahdaa daaweyntiisa waaa waaa waaa waxaa ka fudud oo ka macno badan in dee kahortag lagu sameeyo sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan bulshada soomaaliyadu uga horeeyaan hooyooyinka in caruurta ay keenaan goobaha talaalka ama guryahoodaba loogu imaanayaa tiimamka iyo u imaanaya oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo dee aan ajnabi ahayn oo luuqadoodii ku hadlaya inay soo dhoweeyaan way xitaa su-aalo ah oo u baahan yihin xitaa dee way way way way way weydiin karaan waa ku ammaanayaa runtii tiimka shaqada wada sida quruxda badan oo ay runtii u shaqaynayaan marka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed reer jubbaland in caruurtaas aan mataqaanaa fursadaha hore aanan helin in looga faa'iideeyo waxaan rajaynaynaa in tirada ayadaa oo taargetkeenaasu yahay in runtii ay runtii waafaqi doonaan ilaahay idinkiisa taasaan rajaynaynaa waxaan rabaa inaan mar kale u mahadnaqo saraakiisha caafimaadka wasaaradda qaybaheeda kala gedisan dhammaantiin waa mahadsantihiin tiimka halkan aan ugu nimid waxaan rajaynayaa in caruurtaas soomaaliyeed runtii dhammaantiin aan u mataqaanaa istaagno in talaalkaas ay helaan waxaan rabaa inaan u mahadnaqo runtii hay-adaha guud ahaan bahwadaagta la wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee jubbaland si gaara hay-adda w h o iyo unisef runtii kaalin muhiim ah ka qaatay barnaamijkan socdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waana noo daahfuran yahay guulna waa rajeynana insha allah aad baa